habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ama aroor wanaagsan xaggiina waxaad nagala socotaan v o a washington shir jaraa'idoo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku qabtay gelinkii dambe ee shalay magaalada muqdisho ayuu kaga hadlay dhinacyada amniga siyaasadda iyo maamul goboleedyada iyo arrimo kale shirkaasi jaraa'id waxaa jooga wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste warbixintan ayuuna dhowaan ka soo diray madaxweynaha ayaa ugu horreyn ka warbixiyey halka ay marayaan dadaalada la xidhiira maamulo samaynta gobollada dalka kuwaasoo uu sheegay in heerkii ugu wanaagsanaa ay iminka taagan yihiin waxaana uu qaybaha kala duwan ee bulshada ka codsaday in la dhiirigeliyo sidii ay maamul goboleedyada u hirgeli lahaayeen maamulada kumeel gaarkaa dalka waa ka samaysmeen way ka hana qaadeen kuwo kale hadday socdaanay samaysmayaan kuwo kale waa la bilaabayaa dhowaanna dalku maamuladaas uu yeelanaya maamuladii samaysmay kuwii hore weli waa sii dhismayaanoo ma dhammaystirmin waa socdaan dadka soomaaliyeed waxaan rabaa un u soo jeedinayaan ku badan xitaa hal mid adduunyada maanta ma aha haddii maanta wax khaldan ay yimaadeen berri way saxmayaan wax inaan boqolkiiba boqol wax saxa inaan helno iyo inaan meesha aan joogno aan joogno waxbaa u dhexeeya wax dhashay oo korayaa u dhexeeya maamaadii beri dhaweyta aan eriyaan rabaa markan inaan kuxiyo oo aan ahayd wiil aan dhalanin ma dhaamiyo wiilku waa inuu dhashaa oo koraa oo xoogaystaa oo kabacdi u dhaamiyaa maamul samaynta socotaa waa sidaas war maamulada aan jirsiino kadibna aan korino kadibna hana anfaceeno wixii aan rabnay hanoo qabteen laakiin yaanan waxayna shakiga iyo kala cabsida aan yarayn cid cid ka xoog badan iyo cid cid oo xukumaysa iyo cid cid waxaysamaysa ma jirto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale shirkiisa jaraa'id ka sheegay in muddooyinkan ay soo bateen hadallo lagu qalqalgelinayo hay-adaha dowladda ee ku aadan in isku shaandhayn la samayn doono taasoo ku tilmaamay inay tahay arrin wax kama jiraan ah waxaana uu dhinaca kale u jeediyey dadka arrimahaasi ku mashquulsan inay ka waantoobaan baryahan waxaa badatay in la qalqalgeliyo hay-adaha dowladda rashafalaa jiro muxuu ahaay xukuumadda waa la kala dirayaa madaxweynuhu baarlamaankuu kala dirayaa wa yani waxaasoo dhan waa un mogtahay waa dhib un yaa laga hadlaya xukuumad la kala diro waa dhib baarlamaan muxuu ahaay waa la joojinaya laleeya waa dhib madaxweyne waa la casilaya laleeya waa dhib yani dhammaan waxaa laga shaqaynayaa dadkii in ay maskax yaroo lagu fikiro oo wanaaggii looga taliyaba in la waayo oo mas-uuliyiinta ay mashquulaan oo shacabkii uu mashquulo oo cid walba ay ku mashquulto waxaas balaayadan geesaha le soo socto lagu mashquulo ma jirtaan rabaa inaan idaado rashafal la samaynayaa ahay ma jiro shalayna kabinetka dhexdiisa ayaan ka eriyon u sheegay shalan la kulmay markii labaad xukuumaddan sidii loo soo dhisan markii labaad shalan la kulmay waa u sheegay rashafal ma jiro laakiin wasiirkii shaqadiisa qabsan waayo waa la diraa meesha waa laga wareejina wasiir kaleo shaqadiisa qabsan karo oo muwaadin oo soomaali ah la keena wasiiru dawlihii shaqadiisa qabsan waayo waa la diraa wasiir ku-xigeenkii shaqadiisa qabsan waayo waa la diraa laakiin xukuumad la kala bedelaya iyo xukuumad la burburinaya iyo wax la diraya midna ma jira arrinta ku saabsan baarlamaanka la kala diraa waa sidoo kale baarlamaanka mandaydou leeyahay waqtiyou leeyahay waqtigiisiyou gaara cid kala diraysa iyo cid u taagan iyo sabab loo kala diro iyo wax maslaxadoo ku jira intaba ma jirto iyo ra'yi baarlamaan ha la kala dira meelu ku jiraaha ma jirto sharciyanna uma jirto siyaasiyanna uma jirto xasan sheekh maxamuud ayaa dhanka kale soo hadal qaaday go-aanka baarlamanka federaalka uu ku laalay sharci ahaanshaha baarlamanka jubbaland waxaana uu qeexay in arrintaasi ay wax kaqabashadeedu iminka meel wanaagsan marayso islamarkaana ay si wada jira indhaha ugu hayaan isaga xukuumadda iyo baarlamanka federaalka intaba waxaa jirta beryahan dambe arrin ayadana socotay laba arrimood oo mid jubba iyo dowlad goboleedka jubba ku saabsan iyo baarlamaanka federaalka ah wax badanaa ka qabsoomay xukuumadda dadaal badan ee arrintaa ka samaysay prime ministerka ayaa kismaayo tegey waa ka soo noqday guddiyo magacaabay in mushkiladaha iyo dareenka tabashada jirta la xaliyo arrintaasi baarlamaanka federaalka waa la wadaagnay waana laga shaqaynayaa sidii loo tabanay ilan horey in loo sii socdaan rabnaa gadaal in loo noqdo marna ma rabno tabashada dadweynaha waa la waa waa waa la waa la aadaya waa laga shaqaynaya waa la waxaynaya waxaana sidaas diyaar u ah xukuumaddaa diyaar u ah waxaa diyaar u ah maamulka jubbaa diyaar u ah baarlamaanka federaalka laftiisaa diyaar u ah anigoo madaxweynaha jamhuuriyadda ah ka shaqaynayo diyaar u ah mushkiladaha markay soo baxaan inaan xalino oo hab wada xaajood iyo wada hadal iyo fikir isdhaafsi iyo tanasul lagu sameeyo lagu xaliyo waana la xalinayaa wayna socotaa hawshaas aad iyo aad ayaa loogu mashquulsan yahay xukuumaddaa ku mashquulsan baarlamaanka ku mashquulsan maamulka maxaan ku irahda ay ka jiraan jubba ayaa ku mashquulsan waa arrin lagu wada mashquulsan yahay maamulada kalena waan la wada hadalnay ayaguna dhinacooda in la dejiyo arrintaas tabashada dadkana la waxeeyo horeyna aan usii soconno oo wixii baarlamaanku qaban lahaana hore ugu sii socdo wixii maamulka jubba qaban lahaana oo hore ugu sii socdaan rabnaa marna ma doonayna in khilaaf horle iyo wax dadka kala geynaya ee meeshaa ka dhida kalsoonidaas ha la qabo waanay xallismaysaa arrintaas ugu dambeyntii madaxweynaha soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in xaaladda amniga ee dalka ay ka soo reynayso oo ay jiraan markii ugu horreysay tallaabooyin ciidamadii qaranka dib loogu soo noolaynayo kuwaasoo ka socda meelo kala duwan laguna wado in mustaqbalka dhow ay amniga dalka hantaan haddii aan arrimihii amniga kusoo gunaanado amnigeennu waa fiican yahay ciidamadeennii way dhismayaan booliis iyo military iyo nabad sugid iyo asluub intaba maalin walba waxaa usoo kordhaya shalay waxaan tegey xarunta balidogle oo ay ciidamada commandoska soomaalida ah ay degan yihiin qaarna hadda tababar uga socdo aad iyo aad ayay u qurux badnayd kaalma tababarka xaggiisa ah oo rasmi ayaa meesha ka jirta meeshaa waxaa kasoo socdo aasaaskii dhabta ahay ee ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed wiilal ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan oo tababar ku jira oo nin walba uu qoorta ugu duuban tahay calanka soomaaliya qoorta ugu xiran yahay oo calanka soomaaliya oo muxuu ahay tuutaha hoostiisa ugu jiro oo kasoo bixinayo oo calanka soomaaliya aaminsan ayaa muxuu ahay maanta yaa dhismaya waxaa dhismaya isugeyntii ciidamada midayntii ciidamada isku dhafkii ciidamada haddii shalay ciidamadeenna la dagaalanka shabaab qolo walba meeshay joogtay inay shabaab kala dagaalantay ay bilowday maanta waxaa bilaabatay qolo walba meeshay joogtay inay inay timaado ciidamadii isku darsoomaan oo muuqaal qaran ay yeeshaan oo horinta meel taaganba ay noqoto haddiiba loo kaco la yidhaha war adigu reer maar eed saddex iyo afar isku reera inaan inaan laga helin oo ciidan waxa ay u taagan yihiin ay tahay qarannimada soomaaliya muuqaal qaran leh aaminsan calankaas buluugga ah ee naga wada dhexeeya ee na midaynaya aaminsan ayaa soomaaliya maanta u dhismaya oo socda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kale waxaa maalmahan booqasho ku jooga dalkan maraykanka wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxaana ay kulamo la qaateen saraakiil ka tirsan wasaaradda difaaca ee maraykanka ee bentagonka iyo dowladda waxaa wafdigaasi ka mid ah wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdulqaadir sheekh cali diini waraysi ay saare cabdi axmed oo stuudiya ay ugu helisa la yeelatay ayay wasiirka ugu horeyn weydiisay ujeedka socdaalkooda dalkan maraykanka ay ku joogaan
ujeedki waxa weeye waa garan kartaa dowladda maraykanka iyo dowladda soomaalida labadaba waxaa ka dhexeeya xiriir xiriirkaas oo iskaashi iyo muxuaha wax wada qabsi ku dhisan waxayna ahayd ra-isul wasaare iyo wafdiga hogaaminayo in uu la kulmo meelo badan oo madaxda maraykanka kamid a dowladda maraykanka oo washington d c madax badanna wuu la kulmay isaga iyo wafdigiisaba ay kamid tahay wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda beeraha iyo madaxda kaleeto ama congress ha noqdeen ama senat senataro ha noqdeene aad iyo aad baana loo soo dhaweeyey waftigii ra-isul wasaaraha iyo meelahay rabeen inay arkaanba waxaan dhihi karnaa waxa weeye waa mid aad iyo aad ay u fiicnaayeen u fiicnaa kulamadaasu ayna ka muuqatay soo dhaweyn iyo wada shaqayn maxaa looga hadlay marka kulamada waa garan kartaa dee laba dowlad waxay ka hadlayeen waa iskaash ama xagga dhaqaale ha noqoto ama xagga amni ha noqoto ama xag siyaasadeed ha noqoto intaba waa looga hadlay si wanaagsan buuna u dhacay wadahadalkaas muddo wasaaradaada gaashaandhigga waxa ay ku jirtay isku dhafka ciidamada hawsha isku dhafka ciidamada halkee idin la maraysaa haatan waanu bilownay wayna socotaa waxaana ka bilownay jubooyinka aad iyo aad bayna sidii loogu talagalay u socotaa waa dhici kartaa meeshii aan rabnay dhaqsaba durbada inaanan gaarin laakiin aad iyo aad bay u fiican tahay mxuaha qorshihii loogu talagalana way ku socotaa tiro intee leegoo ciidamo ayaad qorsheynaysaan inaad isku dhafka u samaysaan wallaahi ad kuma dhigi karo intaasaan mxuaha u samaynaynaa isku dhafka tiradaasaan u samaynaynaa laakiin meel kasta oo ummadda soomaaliyeed ay muxuu aha ama gobolla ha noqoto ama caasimada ha noqoto dhammaan ciidamada jooga waxaan rabnaa inaan isku dhafna kuwa jira kuwii lagu soo darhayana ayagoo isku dhafan in muxuu ahaa lagu soo daro oo tababarka ay wada qaateen si ay u muuqato ciidan soomaaliyeed iyo qaran oo ay ka muuqato weji soomaaliyeed oo ay ka wada qayb galaan beelaha degan ummadda soomaaliyeed meel kastaba ha joogtee sida awalba waagii hore caadadu ahaan jirtay intii ka horreysay burburka waa tahay dhowaan maamulka ku-meel gaarka ee jubba baarlamaankiisa marka ay mooshinka ka keeneen ma baarlamaanka federaalka ee magaalada muqdisho ee dhexe waxa ay sheegeen maamulkaas inay xiriirka u jireen dowladda soomaaliya marka isku dhaf ciidanna waa waday saameyn intee la eg baa khilaafkaas labada dhinace waktigan muuqda uu ku yeelan karaa hawsha wasaaraddu ay wadda isku dhafka ciidamada wallahi waxaa moodaa ummadda soomaaliyeed madaxda soomaaliyeed meel kastaba ay ha joogeen inaysan isku xirin waxyaabaha siyaasad ahaan mararka qaarkood lagu kala duwan yahay iyo midda guud ee qaranka soomaaliyeed dhammaan wada saameynaysa ama gobol ha noqoto ama dawladda dhexe ha noqotee wuxuu ciidamadaas isku dhafka oo la sameynaya waxay dan u tahay qof kasta oo soomaaliya oo muwaadin ah inuu arko ciidan soomaaliyeed oo isku dhafan oo weji qaran leh wayna ka gudubtaan isleeyahay madaxda soomaalidu inay ku xirto danta caamka ah dan ama gobol gooni ha noqoto ama shaksi gooni ha noqotee qof walbaba waxaa waxaa waxaa muuqataa inuu soo dhaweeyey isku dhafka ciidamada aysanna ku xirin wax siyaasad ah iyo khilaafaad kaleeto oo siyaasadeed waata ugu dambeyntii gudaha magaalada kismaayo ciidamo waxaa jiray kuwii horey uga yimida dhinaca bere hiiraale ku jiray xero ka mida magaalada kismaayo muddo aan banaanka usoo bixin hubkii ay ciidamada amisom ka qaadeen marka ciidamadaasima waxay ka mid noqonayaan ciidamada qaran welima ka wada hadasheen dhinacyada ciidamada ee laga yaabo inay kala aragtida yihiin ee magaalada kismaayo waxa laga yeelaya maamulka horta waxaad ogaataa ciidanka la sameynayo ama ama beel ha kasoo jeedo ama gobol ha kasoo jeedee waxa weeye qaran soomaaliyeed in uu haysto ciidan soomaaliyeed oo isku dhafan marka hebel baale iyo hebel baale marka waktigaas waa laga soo gudbay waxa weeye waa mid eedeysan yahay oo ah in la abuuro ciidan soomaaliyeed si loo abuurana qof kastaba oo muwaadina xaq buu uleeyahay inuu ka qayb qaato ciidankaas iyada oo la fiirinayo isku dhafka iyo qofkaas in u qalmo ciidanka inuu ka mid noqdo xag caafimaad iyo xag maskaxeed iyo xag kaleba marka waxaan isleeyahay arrintaas waa iska dhamaatay in qof gooniya ama dad gooniya la yiraahdo muxuu ahaayeto hebelow ma ka qayb gelaysa iyo hebelow ka qayb gelmaysa ummadda soomaaliyada wada jirta muwaadin kastoo soomaaliyeed xaq buu u leeyahay inuu ka qayb galo ciidanka qaranka soomaaliyeed sida uu xaq ugu leeyahayba shaqo kasta oo soo baxda inuu ka qayb galo ama uu ku noolaado dalkiisa ama dadkiisa isagoo muwaadin soomaaliya sharaftiisa iyo muxuu ahaayeto iyo umad umadnimadiisaba ilaalsanayo kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdulqaadir sheekh cali diini oo ka mid a wafdiga ra-iisul wasaaraha ee magaaladan washington ku sugan saare cabdi axmed oo stuudiyaga weleys ayaa goor dhaweyd qadka telefoonka ku wareysatay